galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah sagaaliyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegeyno toddobaadkan arrimaha jubbaland iyo go-aankii ay dhowaantan dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku aqoonsatay maamulka axmed madoobe waxay ila tahay aniga go-aanka iyo xilligu yimid horta waxaa ka muhiimsan go-aanka wuxuu soo kordhiyey in go-aankan uu daawo keenay inuu ma arkaysaa faa'iido keenayo xagga wada shaqaynta dowladda waxyaaba ay xaq u leedahayna way jiraan waxyaaba hadda aanan aanan meesha ku jirin waa ay jiraan oo ah midda aqoonsiga iyo midaan laba sanan u aqoonsanay iyo xaggaan ka soo bilownay iyo ayadu xaquma leh horta dhibka weyn meesha ka jira soomaaliya waxaa weeyaan soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda le kubadgaarkan waxaa weeyaan wuxuu xalaal noqon karaa markii loo codeeyo oo ummadda soomaalida u codaysa waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobey oo ugu baaqday dhinacyada soomaalida in tallaabooyin loo qaado ciribtirka taxadiyada ka dhanka ah dumarka waxaad sidoo kale maqli doontaan laba ka mida mudanayaasha koongareeska maraykanka oo sheegay inay aada uga xumaadeen amarka uu michael bark oo isagu ah madaxa cusub ee hay-adda u s a global media ee maamusha v o e da uu shaqada uga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiisyada warbaahinta ee hoos yimaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida caashe ibraahim aadan ayaa noo akhrinaysa
maxkamadda ugu sarraysa maraykanka ayaa khamiistii ka horjoogsatay dadaalkii maamulka trump ee sannadaha soo socday ee ahaa inuu soo afjaro barnaamij ka ilaalinaya boqolaal kun oo muhaajiriinah oo aan si sharci ah ku joogin dalkan maraykanka in la masaafuriyo kuwaas oo la keenay maraykanka iyagoo carruura xukunka la yaab kale ee ahaa shan iyo afar ee uu qoray guddoomiyaha maxkamadda sare ee muxaafidka ee john roberts oo isagu kusoo biiray afarta garsoore ee maxkamadda ee liberaalka ah waxay ka dhigan tahay in barnaamij siyaasadeedka xagga socdaalka ah ee ilaalinaya caruurta sida sharci darrada ah ku yimid maraykanka iyagoo yaryar ee loo yaqaana daaka uu sii jiri doono mustaqbalka taasoo u ogolaanaysa toddoba boqol oo kun oo ah soo galooti aan sharci haysanin in ay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan maraykanka barnaamijkan waxaa la abuuray sanadkii laba kun iyo laba iyo toban iyada oo loo marayo amar fulin ah oo uu soo saaray madaxweynihii xilligaasi ee barack obama dadka ku jira daaka ee loo yaqaano dremeris oo inta badan ka yimid mexico iyo bartamaha america ayaa loo ogol yahay inay helaan faa'iidooyinka sida caymiska caafimaadka iyo laysanka darawallada laakiin madaxweyne donald trump oo u olo-oleeyey soo afjaridda daaka iyo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalka ayaa faray waaxda amniga gudaha sanadkii laba kun iyo toddoba iyo toban in laga baxo barnaamijka isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah caqabado xagga sharciga ah oo ku saabsan go-aanka lagu joojinayo daaka waxaa taageeray maxkamadaha federaalka ee dhowr gobol taas oo keentay racfaanka maamulka ee ah in maxkamadda sare la geeyo saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya inay si dhaba u baarayaan sheegashada daalibaan ee ah in dowladda islaamiga ee afghanistaan ay qorsheynaysay in la dilo zalmaayi khaliilzaad oo ah ergeyga maraykanka ee wadahadallada nabadda ee waddanka kooxda daalibaan ayaa dhowaan waxa ay wariyaasha la wadaagtay muuqaal fiideo ah oo muujinaya laba nin oo indho xiran oo ku jira xabsigooda iyagoo sheegaya in ay qorteen kooxda isis si ay u sameeyaan isqarxin loogu talagalay in lagu dilo khaliilzaad dowladda maraykanka si dhaba ayay u qaadanaysaa xanjabaad kasta oo ka dhan ah shaqaalaha maraykanka waxaa sidaas yidhi afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ay v o edu la hadashay khaliilzaad waxa uu hogaaminayay kooxdii maraykanka ee wadaxaajoodka iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee lala saxiixday kooxda daalibaan bishii februari taas oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in lasoo afjaro ku dhowaad sagaal iyo toban sano oo dagaalka dalka afghanistaan ah kaasoo ah dagaalkii ugu dheeraa ee dalka maraykanka dowladaha yurub ayaa kala shaqaynaya maraykanka qorshayaasha ay ku nidaaminayaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka ayaa sheegay in yurub ay la wadaagi doonto qaar ka mid ah walaacyada keenay in washington ay sheegto inay ka baxayso sarkaal caafimaada oo u dhashay yurub oo magaciisa qariyey ayaa sheegay in dowladaha britain faransiiska jarmalka iyo talyaaniga ay ka wada shaqaynayaan dib u habeynta w h o ee maraykanka ee heerka farsamo ujeeddada ayaa sarkaalku waxa uu yidhi waxay ahayd in la hubiyo madax bannaanida w h o tixraac muuqda oo laga muujiyey eedeymo ah in hay-addu ay aada ugu dhoweyd shiinaha intii lagu guda jiray jawaabtiisii ugu horreysay ee coronavirus ee horraantii sanadkan dib u habeynta waxay ku lug yeelan doontaa in wax laga bedelo nidaamka dhaqaalaha ee w h o si looga dhigo muddo dheer ayuu yiri sarkaalka hay-adda w h o ayaa hadda waxa ay ku shaqaysaa miisaaniyad laba sano ah taasoo dhaawici karta madax bannaanida w h o haddii ay tahay in lacag laga ururiyo wadamada deeqda siiya inta lagu guda jiro bartamaha xaaladaha deg deg ah ayuu yiri sarkaalku madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o in ay aad ugu dhowdahay dowladda shiinaha waxaana uu ku dhawaaqay qorshooyin ay ku joojinayaan iyo ka bixitaanka lacagaha loogu deeqo hay-adda
aad bay u mahadsantaha caashe ibraahim aadan oo warka nala socodsiinaysay maamulka somalilan ayaa waxay sheegeen inay ku guulaysteen xalinta colaadaha maalmahan ka dhex ogneyd laba beelood oo wadadega deegaanada buuhoodle ee gobolka sool wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi oo u warramay v oda ayaa sheegay in la xakameeyey dhibaatooyin laba beelood oo walaala ah deegaanka buuhoodle gaar ahaana jiidda horufadhi ku dhex martay waxaa wasiirku uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey inay ka hortegeen islamarkaana xakameeyeen in dhibaatadu ay sii badato ama halkaasi kasii durugto wasiirka oo u warramaya v o a ayaa ka jawaabay ugu horeyn halka xaaladdu ay marayso
kullow halkaa muddo maanta kusagaalan joogay intaana waxaanu ka shaqaynaynay nabadgelyada meesha anigu waxaan joogay hurufadhi dhiigiina awqaafta ka joogay meesha la yidhaahdo hadday bedesida leeyahay ceegaan arrinta intaa dad isugu yimi oo aan tiro yarayn baanu fariisinaynay in laga warsugo guddiga dhexdhexaadka ee arrinta xalinayay xaalkeeduna wa waa fiican yahay waa fiican yahay oo in la sugo guddiga ayaa xaalkeedu xakulow meesha dad aan yarayn oo tiradoodu ay noor shan boqol ka badan tahay oo hubaysan oo mar walba aad u kacayso oo mar walba la joojinayaa joogay afar saddexdii cashir u dambaysana waa aad bay u fiicnayd waxaana laga warsugayaa ergada ceegaha fadhiga jawaabteeda in la sugana waa laysku raacsan yahay dadkaana odayada ciidankada leeyahay deegaanka urufadhi joogaa waxay u hayaan subtida waana u mahadnaqayaa iyagii ergooyinkii beesha yimi meelay ka yimaadeenba odayada urufadhi fadhiyana waa u mahadnaqayaa ergooyinka kale ee fadhiya meeshana eegaagna waa u mahadnaqayaa wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo la kala dhex dhigay deegaankaasina la geeyey aagga cakullow waxaa jooga ciidanka somalilan saldhigga laascaanood ciidanka fadhiya iyo rugta ciidanka woodwood baa jooga nabadgelyada ceegaag aageeda oo dhan jooga oo nabadgelyada sugayay inaan faraha laysa saarin meeshana waa la isugu yimi waxaa isugu yimi ilaa konton ergol oo labada meeloodba tegay ciidankaasi waa jiraa waana fadhiyaa waxaan u mahadnaqayaa ciidanka laftiisa waxaan u mahadnaqayaa odayaasha nooca yihiin bay meelay joogaanba labada meeloodba ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xalalkaa nabadgeliyo ku dhammaystiro waa jiraan dad haddii eebe idankeda leeyahay de kolley aan xisho u wadaan oo aanba dadka dagaalka u socda iyo kuwa difaaca ku jira midnaba ahayn oo intaa balaayo xogaya iyagana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo hanuuniyo ilaahay waxaan ka baryayaa kii aan hanuunsanayn ee dadka nabad dhexda ka talinayna in ilaahay ka qabto wasiirka iyo wafdigiisa ayaa tobankii maalmood ee ugu dambeeyey waxa ay ku sugnaayeen deegaanadaasi khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee ciribtirka gacanka hadalka jinsiga ku salaysan waxaana sanadkan ay maalintani kusoo beegmaysaa iyadoo wadamada dunidu ay soo warinayaan koror ku yimid xadgudubka ka dhanka ah dumarka oo guryo lagula oday xanuunka covid darteed rag arxan daran qaramada midoobe ayaa war qoraal ah oo ay maanta ka soo saartay xafiiskeeda muqdisho waxay dhinacyada soomaalida ugu baaqday in tallaabooyin loo qaado ciribtirka tacadiga ka dhanka ah dumarka sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay waxaa loogu baaqay soomaaliya wax ka qabashada xadgudubyada gabodfalka dumarka lagula kaca sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa qaramada midoobay ee sheegtay in kiisaska kufsiga ah ee soomaaliya ay gaareen toddoba boqol afartan iyo afar oo laba boqol afartan iyo kow ka mid a ee hay-addu sheegtay inay ahaayeen qalalaaso la xiriira beegsi lagu sameeyey haween iyo gabdho soomaaliya ayaa la sheegay inaysan ka dhicin in lasoo wariyo xadgudubyada la xiriira dumarka iyadoo sidoo kaletana lala aamuso sababo la xiriira dhaqanka ka jira wadanka tiro yar oo ka mida dumarka lagula kaco xadgudubyada kufsiga iyo tacadiga ayaa helo kaalmo ayaa la yiri ilaa iyo saddex kun oo dhibanayaala oo ka badbaaday kufsi iyo tacadiga rabshadaha jinsiga la xiriira ayaa garab waxay ka heleen hay-adaha iyadoo shan kun iyo toddoba boqol oo kaleeto oo haween ahna ay xagga caafimaadka ah kaalmooyin u heleen rabshadaha la xiriira dumarka xilliyada colaaduhu waxa ay reebaan dhaawacyo qoto dheer oo shaqsi ah waxayna sii ahaadaan kuwo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha ee dhibanayaasha waxay sidoo kaleeto dhaawac u geystaan isku xirka bulshada iyo dadka boosna ugama bannaana soomaaliya xilligan casriga ee soo ifbaxaya ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swon natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay caabuqa covid nnteenka ee saameeyey meelo ka mida soomaaliya ayaa culayska sii kordhiyay heesata adeegayaasha caafimaadka iyo dadka gurmadka bixiya taasi oo kordhinaysa ayaa layiri khatarta gargaarayaasha iyo dhibanayaasha u baahan in loo badbaadiyo xilliyada gabodfallada ay dhacaan waxaa intaasi dheer ayaa warbixinta lagu sheegay in covid nteenka uu saameyn ku yeeshay dhinacyada ku dhaqanka sharciga oo ay ka mid tahay helitaanka cadaalad iyadoo xadgudubyada dembiyadanna ay sii adkaanayaan dhicitaankooda tusaale ahaan ayaa la yiri xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya ayaa warbixinta sida lagu sheegay la sheegay in hakinta shaqada maxkamadda inta lagu guda jiray masiibadan caabuqa ah ay keentay in wax xukun ah aan lagu ridin kuwa geysta dembiyada gabadfallada dumarka ee bishii abriil ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kaleeto ku adkeeyay carabka inay muhiim tahay in dadka ka shaqeeya xadgudubyada lagula kaco dumarka islamarkaasina sidii looga hortegi lahaa ku howlan ay helaan taageero joogto ay ka helaan howlwadanada qaranka iyo sidoo kaleeto hay-adaha kale ee caalamiga ah aad bay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warbixintan inoo soo koobaysay
laba ka mida mudanayaasha koongareeska maraykanka ayaa sheegay inay aada uga xumaadeen go-aanka michael bark oo isagu ah madaxa cusub ee hay-adda u s a global media ee maamusha v o e da shaqada looga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiiska warbaahinta ee hay-adda hoos yimaada jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan ay qortay v o e da soo koobaya laba xildhibaan oo maraykan ayaa khamiistii sheegay inay aada uga naxeen oo ay ka yaabeen in michael bark oo ah madaxa hay-adda maraykanka ee warbaahinta caalamka ee loo soo gaabiyey u s a g m oo maamusha idaacadda voice of america uu shaqada ka heriyo xubno ka tirsan shaqaalaha baak ayaa shaqada ka heriyay madaxii warbaahinadii middle east broadcasting networks radio free asia radio free europe free liberty xafiiska warbaahinta ee cuba iyo qeybta open technology fund nita lowi oo hogaamisa guddiga koongareeska u qaabilsan dhinaca anshaxa iyo eliot engel oo hogaamiya guddiga arrimaha dibadda oo labaduba dimuqraadi ayaa si wadajira war ay u soo saareen ku sheegay in tallaabada uu qaada masabaak isbuuciisa koowaad ee shaqada uu galo ay tahay mid aada looga argagaxo waxay sheegeen inay qabaan walaaca in hay-addaasi madax bannaan uu doonayo in mudnaanteeda uu ka dhigo rabitaanka siyaasadeed ee maamulka madaxweyne trump iyadoo ay ahayd bay yidhaahdeen in la difaaco oo la hormariyo tabinta madaxa bannaan taas oo qayb ka ah tiirarka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda wakaalada wararka e a p ayaa ku warantay in baak aanu bixin sabab rasmiya oo ku aadan shaqokeeriyada xubnahan agaasimihii idaacadda v o a amanda penet iyo ku-xigeenkeedii sandi sogawara ayaa iscasilay isniintii senator bab fernandes oo ku jira guddiga sanadka dimuqraadiga u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa tallaabada baak cambaariyey waxaana uu ka digay in taasi ay dhaawici doonto madax bannaanida hay-adda u s a g m waxa uu yidhi mase baak waxa uu ku dhaqaaqay shaqo ka-eryad wada jira in shaqada laga eriyo madaxda warbaahinta la kala diro guddiyada oo keliya lagu bedelo siyaasiyiin aan u qalmin waxay majaxaabinaysaa howshii hay-adda hadda waxaa cad buu yidhi in aqalka cad uu si daran u rabay baak oo ay ka dhigaan hay-addaasi mid afkooda ku hadasha hadalkaas ayuu fernandes ka sheegay furitaanka kulan guddiga uu kaga arisanayay xaaladda covid waxa uu sheegay in tani ay tahay dharbaaxo weyn oo ay suuragal tahay in aan abad laga soo waaqsan bab fernandes waxa uu yidhi mar haddii ay aaminaadu lunto cidina ma aamini doonto radio free europe radio martia ama agabyada open technology fund alberto fernandes oo madax ka ah warbaahinta middle east broadcasting networks ayaa sheegay inuu ku faanayo shaqadii uu hayay sanadihii xafiiska uu joogay waxa uu tilmaamay in uu la soo shaqeeyey wariyaal xirfado wanaagsan leh gudaha maraykanka dubai beyruud iyo meelo kale waxa uu u rajeeyey madaxda isaga bedelaysa nasiib wanaagsan shalay dowladda ciraaq ayaa xirtay idaacadaha rediyo sawa ee magaalooyinka baqhdaad basra iyo karbala waxaanay ku hajabtay inay la wareegi doonto agabka u s g horraantii arbacadii ayuu baak soo saaray warkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu sanad ku ansixiyey inuu madax ka noqdo hay-addaas u s a g m waxa uu sheegay inuu ku dhaqmi doono sharciyada hay-adda oo uu fudayn doono warbaahin madax bannaan oo dunida oo idila baak ayaa qoray waxaa si dhab ah igaga go-aan inaan dhowro axdiga v o a madax bannaanida wariyaashiina geesyada ah ee dunida dacalladeeda michael bark ayaa waxaa soo magacaabay in ka badan laba sano ka hor madaxweyne donald trump si uu hay-addaasi u maamulo balse dimuqraadiga sanadka ku jira oo aada uga soo horjeeday magacaabistiisa ayay sanadka ku qaadatay muddo in la meel mariyo waxaana sanadka uu maamulo jamhuuriga ay ansixiyeen baak inuu hay-addaasi hogaamiyo muddo saddex sana ah isbuucii lasoo dhaafay codaynta ansixinta ayaa dhacday iyadoo xafiiska gareeqaanka guud ee washington d c uu bishii hore shaaca ka qaaday inuu baarayo haddii baak uu si sharci daraa lacag uga bixiyey koox aan faa'iido daan ahayn oo uu siiyey shirkadiisa oo filmaanta samayn jirtay isbuucyadii lasoo dhaafay ayuu madaxweyne donald trump si weyn u dhaleecin jiray tabinta idaacadda v o a wararka shiinaha gaar ahaan coronavirus wararka la xiriira waxaana bishii may shan iyo tobankeedii mar la weydiiyey sida uu u arko magacabistiisa baak ayuu madaxweyne donald trump ku jawaabay in v o eda lagu maamulo xaalad khallafsan waxa uu sheegay inaysan ahayn idaacadda codka maraykanka balse ay yihiin taa cagsigeeda balse agaasimihii hore ee v o a amanda benet ayaa ahayd mid si weyn ugu doodi jirtay madax banaanida v o eda iyadoo meesha ka saartay eedeymaha madaxweyne donald trump aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa qoraal afar iyo tobankii bishan ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay axmed maxamed islaam axmed madoobe u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedka jubbaland qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in muddoxileedka madaxweynaha jubbaland uu noqon doono laba sano oo kasoo bilaabanaysa markii uu idlaaday muddoxileedkii hore mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaana arrintaasi ka biyadiiday waxaana qoraal ka soo baxay madaxtooyada jubbaland lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku xadgudbayso dastuurka dalka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa waxa uu ka dhigan yahay aqoonsiga ay dowladda soomaaliya dhowaan u aqoonsatay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba aragtida ku saabsan shirka ay dowladda soomaaliya ugu baaqday mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka inay uga soo qaybgalaan magaalada muqdisho waxaana barnaamijka igala qaybgalaya cabdiraxmaan daahir cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta xildhibaan cabdulaahi yuusuf xasan alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya rashiid cabdulaahi maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ah ee dowladda madaxweyne farmaajo iyo dor cabdiwahaab cabdisamed oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya arrimaha geeska africa marka hore dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka waadhownahay aada umahadsantiin
waxaa su-aasha ku horeynaya oon siinayaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan mudane ma kula tahay xilligan go-aanka ay dowladda soomaaliya ay ku aqoonsatay madaxweynaha jubbaland iyo maamulkiisa inay tahay xilligii ku haboonayd oo dowladdu ay go-aanka qaadatay sax waay aada u mahadsan tahay waxay ila tahay aniga go-aanka iyo xilligu yimid horta waxaa ka muhiimsan go-aanka wuxuu soo kordhiyey in go-aankan uu daawo keenay inuu ma arkaysaa faa'iido keenayo xagga wada shaqaynta inuu ma arkaysaa wanaag keenayo taasaa ka muhiim ah in xilliga uu keenay marka inaan inaan fiirina fiican go-aanka haddii go-aankani uu waxyaabahaasan soo sheegay uu keenayo xilli kastoo ma arkaysaa yimaado wuxuu noqonaya xilliga ku habboonaa laakiin haddii intaas uusan soo kordhinaynin oo dhibkii jira uu sii murjinayo labadii jaanibuu kala taagnaa uusan isku soo dhowaynaynin xilli kastoo yimaado markaas xilli ku habboon ma aha markaas saasay ila tahay laakiin ma kula tahay in go-aanka ay dowladdu qaadatay uu gadaal ka yimid oo aada u daahay halka la samayn karaya in horey loo xaliyo ama go-aan noocan oo kale loo qaato waxay la tahay horto waxaan maskaxda ku haynaynaa xilliga hadda la joogo waa xilli kala gadoon ah ama kala guur mar kastana sida aan arki jirnay ama bini aadamka caadadow ah xilliyada kala guurka waxaa yimaada go-aano aan la filanaynin sababo badanaa keenayo marka taas horto waa inaan maskaxda ku haynaa talabaadoo meesha imaanaysa waxaa waaye go-aan horaa jiray haddana waxaa soo baxay go-aan kii hore ka duwan marka labada go-aan mid ubaa khaldanaa karo dadku siyaabo kala duwanay ay ma arkaysaa ay u arki karaan ani waxay la tahay dhowr dhowr siyaabood in loo eego muhiim waaye qaanuuniyan horta go-aankan uu soo baxay dastuuriyan sidee ma arkaysaa uu uu viable u ahaanaya koo waa inaan fiirinaa talabaad go-aan horaa jiray go-aankii hore miyaa khaldanaa mase kanaa khaldanaa laakiin si haddaan u fiirino positive ani waxaan dhihi lahaa go-aan haddii ma arkaysaa uu uu soo baxo uu meel ka soo baxo inkastoo ma arkaysaa uu loo baahan yahay go-aan kastoo la gaaraya in ma arkaysaa oo process marxaladuu leeyahay oo go-aankaas in la gaara keenayo marxaladaha waxa ugu waaweyn waxaa weeyaan in ma arkaysaa saameynuu go-aanka yeelanaya wuxuu yeelanayaa cirib cirib dambe oo iyo cawaaqib marka in cid walboo ma arkaysaa uu khuseeyo laga tashto arrintan waa arrin muhiim ah oo ma arkaysaa diinina ah marka marka hore waa in la wada tashtaa ya washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah marka waxaa weyaan marka hore horta waxaa weyaan waa in wada tashi uu ku yimaadaa dadka ay ka dhexayso si waayo ayaguu khuseynaya ayagu ma arkaysaa laakiin hadduu iska soo baxo subrice uu ku soo baxo falcelinta oo ka imaanaysa waxay noqon kartaa iyadana mid lama filaan waaya wasiir cabdiraxmaan waan kugu soo noqonaya waxaan siinaya marka cabdulaahi yuusuf xildhibaan allankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya gaar ahaana laga soo doorto jubbaland kismaayo marka maxay kula tahay go-aanka ay dowladda ku aqoonsatay maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland ay hogaamiyaha jubbaland u aqoonsatay ee kumeel gaarka bismillahi aad baad u mahadsan tahay qadar waxaan is leeyahay horta go-aanka waa go-aan fiican wadanku hadda meesha uu maraya iyo xaaladda hadda lagu jira awgeed in laisu soo dhowaado oo wadanku isku meel wada aado aragti siyaasadoo midaysan doorasho lagu aado arrintaas waan soo dhoweynaynaa dowladda waxyaaba ay xaq u leedahayna way jiraan waxyaaba hadda aanan siduu hadda wasiirka igu horreeyey uu sheegay aanan meesha ku jirina waa ay jiraan oo ah midda aqoonsiga iyo midaan laba sanaan u aqoonsanay iyo xaggaan kasoo bilownay iyo ayadu xaq uma leh cidda wax dooranaysana ayadu ma ahayn cidda aqoonsanaysana ma ahayn wada shaqayn ayaa ka dhexeeya dowladda heerarkeeda federaalka heerka sare oo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose oo federaalka ah marka waxaan isleeyahay si haddii loo eego waa soo dhoweynaynaa oo dadkii dalku doorashuu aadahaya xaalada xasaasiha jiro khilaafka iyo ismarwaaga siyaasadeed oo sababi kara qallaaso siyaasadeed in laga gungaaro oo isku dhinac la aado aad iyo aad bay u fiican tahay waana soo dhoweynaya dhankaas marka laga eego oo niyad samaan lagu eega dhankaas aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa laakiin sida sharciga ama qaanuunka ah waxbo hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland muddoxileedkeeda iyo wakhtigay bilaaban hayaan iyo wakhtigay dhammaan hayaan baarlamaan ayay leedahay jubbaland laakiin dowladda soomaaliya ayaa dalka u talisa oo mas-uuliyaddii marka laga hadlayo maaragtay aqoonsiga maamulada muhiim ay u tahay marka maxaa u leedahay waxba kama gelin dowladdu siday dalka ugu talisay sidaas maahan dowladdu dadkan laftooda dowladda ayay ka tirsan yihiin dowladdu shuruuc iyo qaanuun bay dadka ugu talisaaya ma ahan qof guri ilinka ka taagan oo dadka guryaha ugu jiraan ma ahan sharciga qaanuunka wadanka u degan ayaa sida ayadaa sheegahaya dowladda heerka federaalka muddoxileedkeeda iyo wakhtigooda ayagaa iska leh baarlamaankooda ayaana gooyo dowladana wada shaqayn ayaa laga rabaa dowlada keliya inay la shaqayso maamulkaas ayaa laga rabaa marka haddii ay go-aansatay inay la shaqayso oo xaaladaha wadanka jiro iyo qaybta ay jubbaland ku leedahay inay kala shaqayso ay arrinta kusoo dhaweysay haddii ay tahay waa aad iyo aad bay u wanaagsan tahay laakiin aqoonsiga jubbaland xaq uma leh marka horena qalad bay ahayd wasiiradeedu wax ay ka sheegeen oo sharci ma ahayn markii dambena hadda wix la sheegay sharci maahayn labadaba keliya waxay tahay qaanuunka wadanka u yaalla ayaa jubbaland siinhaya laakiin dowladdu waxay ku doodaysay xilligii doorashada ay qabsoomaysay inaan la marin nidaamkii rasmiga ahaa ee doorashada doorasho lagu qaban lahaa oo khaladaad badan uu jiray sidaasay ku eedeynaysay mas-uuliyiinta jubbaland haddee eeddu haddaysan caddayn wadanin eed ma noqoto dowladdu wax caddayn ah oo wax ayaga hadda ay soo bandhigteen ma aysan jirin wax hadda la fahmi karo dadku ay kula hadasheen ma aysan jirin marka doodeeda waxaan isleeyahay dood jilicsan oo aanan qodobo haysan ayay ahayd waayahay xildhibaan alinkey waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya rashiid cabdulaahi kusoo dhowo wasiir isla su-aashaas bismillahi raxmaan raxiim arrinta laga hadlayo horta muhiimaddeedu anigu hadda xilliga lagu dhawaaqay oo laleeyahay si kumeel gaara laba sano ma aha mid dastuuri ah mana loo baahna saacaddan laba sano in la siiyo maxaa la dhahay systemka hadda ka jira jubbaland maxaa yeelay haddii maanta system oo maxaa dowlad goboleedka jubbaland la yidhahda laba sana oo intrim ayaa la siiyey ama kumeel gaar ah beri waxaa imaanaysa galmudug laba sanaan ka jirnay marka waxaasu dastuuri maaha si dastuuri in arrinta loo wajaho ayaa muhiim ah haddii ay noqoto shaksi heshiis siyaasadeed hadday noqonaysana waa in lasu yimaadaa la wada fadhiistaa laga wada hadla heshiiskaas siyaasadeed laakiin hadda ma ogin meel heshiis ah oo laisugu yimid laga wada hadlay ilaa hadda ma hayno waxaan maqalnay waraaq baa soo baxday laba sano ah oo kumeel gaar ah ayaa la siiyey maamulka jubbaland taas macnaheed waxaa waaye waa khayru dastuuri maxkamad dastuurina ma jirto hadda oo la dhigi kara maxkamaddii baa soo saartay sidaa marka waxaan u arkaa arrinta ayada in waqti ku habboon ahayn weliba ayadoo u muuqata in galaangal kale oo arrintaas lagu sii xoojinayo lagu hawlan yahay oo safiirkii qadar saag uu ka degay kismaayo macnaheedu maxay tahay safiir kismaayo markuu qadar ka degayo hadda imisaa sanaa lasoo dhaafay imisaa bilood baa lasoo dhaafay okay haddii arrinta saas ay noqonayso oo si khayru dastuuri loo wajahayo oo xeel mastuur lagu raadinayo inta gobolka gedal ciidamo lagu daabulo dhaqaalo badan la geliyo dadkii baahidii haysay iyo dhibaatadii haysay dhaqaalahaas loo jihayn lahaa in ciidan loo jiheeyo oo kadib la burburiyo sistamkii meeshii jira dhulka la dhigo deetana hadda kadib la yidhahdo intriin baa laba sano u ogolaanayna dowladda soomalahan awoodda iyo qorshaha ay ciidamadeeda ugu daabuli karto gobolada dalka rashiid mas-uuliyaddaasi ma laha waxayse ku lahayn waxay leedahay dowladdu sideedaba sida xildhibaanka uu sheegay waa la kala leeyahay mas-uuliyadda ciidan la daabulay oo ciidan kale dowladdu qayb ka mid ah oo iskaashan lahaayeen cadowga iyo shabaabka iyo la dagaalami laha in lagu burburiyo oo lagu dhibaateeyo taas ma dhihi karno dowladda xaq bay u leedahay dowladdu waxay xaq u leedahay waa in dastuurka ay meel marisaa haddii wixii khayru dastuuri ah xaq uma laha dowladdu waaya rashiid waan kugu soo noqonaya halkaa ii joog waxaan siinayaa dhogtar cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha geeska afrika cabdiwahaab maxay kula tahay horta dhibka weyn meesha ka jira soomaaliya waxaa weeyaan soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda le gobolgaarkan waxaa weeyaan wuxuu xalaal noqon karaa markii loo codeeyo ummadda soomaaliya u codaysa dastuurkii ayaa xalaal ah kiina waa la laalay cidda laashanayla hadda ma garanayna marka waxaana keenaya sababta keenaya waxaa weeyaan dadkan isku dhacaan qaanuun ayaan jirin haddii marka qaanuunka dastuurka wadanka uusan jirin marka waxaa imaanaya qof walba micnaha wuxuu raba inuu ku kacay imaanaya waxaa imaanaya dadka qaarkood inay tirisan galaan baa imaanaya oo micnaha ay tirisan galaan oo haba yaraatee sharciga uusan qabanin khiyaano qaran weeyaan waana waxyaabaha keena iminka keenayo in soomaaliya inaysan dastuur yeelanin oo micnaha waxa ka shaqaynayo dad badan oo soomaaliya cadowka ayaa ka shaqaynaya dastuurkan imanka qabyada ah ilaa ilaa shan iyo labaatan sana ayaa lasoo daadihinayaa ilaa siddeetan milyan oo dollar ah ku baxday ilaa hadda soomaaliya meel ay u socotana lama garanayo waana tan keenaya ummadda soomaaliya inay qoorta isu gasho in madaxda soomaaliyeed yani waxaa weeyaan ay qoorta isu galaan in dastuurkii micnaha kumeelgaarka si qof walba sir waa u fasirto in micnaha waraaqo fara badan oo isburinaya ay soo baxaan in digrii fara badan micnaha oo yani soo isburinaya ay soo baxaan waxyaabaha keena ay kamid tahay ummaddan ummad waxaa weeyaan la wareershi weeyaan hadan laga tuuri weeyaan laakiin markaan usoo noqdo arrintan soomaaliya imanka waxaa weeyaan dastuur malaha qaanuuna ma laha taas xaqiiqo weeyaan qaanuunkan hadda laleeyahay hal hal ixtiraam laleeyahayna qaanuun saxa ma baahanba waa qaanuun micnaha waxaa weeyaan xeerjab ku imaaday oo haba yaraatee umadda soomaaliya aysan u codaynin xag u riix marka midda xigto waxaa weeyaan haddii marka dadkan yani yani xeerjab lasugu imaaday oo micnaha inla subtanas lasoo imaaday soomaalida marka waxay caada u noqotay weliba qaasatan bolodkal galaaska dadkan micnaha madaxda ah in markii yani madaxda adduunka ay cadaadisaba micnaha yani cadaadiska madaxa adduunka ay u nugul yihiin laakiin ayaga aysan isu nuglayn haddii marka yani maalintii ninkan uu soo baxayey oo micnaha yani intuu yani yani madaxweyne yani sayid sayid sayid axmed oo iska maamushay meesha oo xoogo maartay yani meeshii yani oo iska iska walaaqday marka iyada haddii laga qaban lahaa oo si walaalnimo loo heshiin lahaa way ficlaan lahayd laakiin haddii go-aankan waxaa moodaa go-aan micnaha madaxweynaha yani beesha caalamka cadaadis ku saartay adduunka beesha cadaadiska markaad fiiriso beesha caalamkana markaad fiiriso walaal ani meelay beesha caalam ka jirto waan waayaan soomaaliyahana waayey annaga waxaan u naqaanaa foreign invoice aan u naqaanaa marka beeshan caalamka oo micnaha un t ay kamid tahay soomaaliya stake ulla ka noqotay waxyaaba yaab kale ay kamid tahay marka waxaad leedahay xilligii ku habboonaa ma imaanin go-aankan go-aankan xilligii ku habboonaa muusan imanin go-aankan wuxuu ku habboonaa inuu yimaado xilligii ninkan uu issharaxay isaga iscalamasaara isbuqrayay xilliga isagoo isbuqrayay inuu imaaday ahayd midda kalena waxaa weeye axmedna waxaa loo baahan yahay in axmedna uu fahmo yani wadanka maanta marxaladu mar aynu fahmi loo baahan yahay puntland jubbaland sorry jubbaland waa shan iyo toban district weeyaan toddoba district waxaa gacanta ku haysa dowladda yacni jamaame iyo jirib iyo saako iyo badhadhe sorry iyo iyo iyo iyo iyo bu-ale waxaa gacanta ku haya nimanka yani nimanka al-shabaab gacanta ku haya axmed wuxuu gacanta ku haya kule kismaayo iyo afmadow iyo xataa xagar oo sarta kilomitr u jirta gacanta kuma haya waxaa weye waa kismaayo iyo afmadow iyo badhaadhe xataa xagar oo micnaha yan u jira tat kilomita gacanta kuma haya marka isaga naftigiisa yani isu wax kale isu qaadanin wax kale isu isu qaadanin waxa keliya waxaa weeyaan in ay wada fadhiistaan ummadan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda laga wada waaya waan kugu soo noqonaya halkaa ii joog wasiir cabdiraxmaan wadatashi noocee ah ayay ahayd inay dowladda ka samayso arrintan
maya markii hore
waxaa waaye horta kow cidda go-aanka u khusayso oo ku saabsan yahay waana jubbaland jubbaland madaxdeeda iyo dowladda federaalka in ma arkaysa ay wada hadlaan muhiim waaye oo ma arkaysa intaan go-aanka uusan soo bixin ka hor laga wada tashto yuna waxaa waayaan waataan kugu iri go-aan aan la filanayn hadduu soo baxo falcelintu waxay noqonaysaa waxaan la filanaynin sidaas daraaddeed waxaa weyaan markii labadan qofood laba qofoodoo wada shaqayn ay ka dhexaysa waaye dowladda soomaalida oo federaalka muhiim dalka ayadaa mas-uulka ah waan ognahay taas jubbalandna waxaa weyaan waxay waxay la shaqaynaysaa dowladda federaalka ayadana waxaa waaye territoriga ma arkaysa ay joogtay mas-uulka tahay marka laba qofoodoo wada shaqayn ay ka dhexaysa weyaan horta iskuma shaqeeyaan taas waa in meesha ay timaada horta aragtidaas waa inay timaadaa qof adiga ah xataa kuu shaqeeyo ayaa markaad rabta inaad shaqada ka ceeriso waa inaad la fariistaa ood khaladkiisa aad tusisaa aad la tashataa maana inaad sabrise aad uga dhigto ma aha marka waxaa weyaan wada tashi muhiim waaye cidda ay waxaan khusayso idil kadib ma arkaysa haddii markaas ay go-aano ay soo baxayaan iyadoo ma arkaysa lasii wada hadlay ay soo baxaan
dowladdu way aqoonsatay hadda madaxweynaha jubbaland laba sano madaxweynaha kumeed gaarkeena way aqoonsatay jubbaland way hadashay waxay sheegtay inay way ku gacan saertay go-aankaas way diiday marka maxaa ka dhalan kara marka hadda go-aanka de waa waxaan saa sheegaya go-aanka sabrais inuu kusoo baxaad ujeedaa waayo falcelintiisa waxay noqotay wax ma arkaysaa aan aan go-aankii ka soo horjeeda ma ogtahay marka laakiin aniga waxay la tahay si kasta markii loo fiiriyo arrintani markaan si wanaagsan oo indho fiican aan ku fiirino waxaa weeyaan inba hadda la jebiyey qolofkii waxaan ku dahaarnaa oo la leeyahay laba sanaan ku ogolaaday iyo iimaadan ogolaanin waxay latahay waa arin waa progress iyada lafsadeeda hadda hadda la wada hadlaya in go-aankan uu soo baxo waxay bilaaw u noqonaysaa in la wada hadlo laba sano isiiya ma ku siinaayo you know negotiationa markaas imaanayo in ma arkaysa trade off marka waxay la tahay qaabkaas qaabkaas in loo fiirina ayadana meeshu way soo gelaysaa sida ay qabaan cabdulaahi alankey iyo rashiid cabdulaahi oo barnaamijka nagala qaybgalaya dowladda inay go-aankan qaadato waxaa ku kallifaa laleeyahay wakhtigii oo kasii dhammaanaya iyo iyadoo taageero ka raadinaysa maamulada beesha caalamkuna ay gadaal ka riixayaan ma kuu muuqata arrintaas
horta markaan haddaa ti hadalkayga waxaan ku bilaaba waxaan ku yiri xilliga kala guurka ah ya kala gadoona lagu jiro kala gadoonka waxaa soo baxaya waxyaaba badanoo sabrise ah go-aano aan la filanaynina soo baxaayo waayo waxaa waaye meeshiia waxaa dhammaanaya timekii waxaa la galaya marxalad cusub qof walba wuxuu rabaa marxaladan cusub iyo sheekadan cusub inuu ka mid noqdo marka waxyaabo badanoo qofkani ma arkaysa uu xataa laga yaaba inuu aaminsanaa mabda'iyan ayaa laga yaaba inuu ma arkaysa compromise gara waa marka keliyaha ay soo baxayso dhabta dadka ma arkaysa ee halkan jooga haddii qofku uu hadalla retorika marka hore uu samayn jiray oo ama wadaniyadda ama wax kale ah marka waa marka ay soo baxayso qofka dhuuxiisa marka la arkaayo waayo marka waxay la tahay aniga kama duwano waxyaabihii aan soo arki jirnay in xiliyada kala guurka ah mar walba sababaha keeno ha badnaadeen ama simbati ha ka diyaariyeen cid kale amba ma arkaysa qolooyinkan hadda go-aankay u soo saareen ha rabeen inay wadahadal la fureen ama cadaadis kale ha yimaado sababuhu way badnaan karaan waayah waan kugu soo noqonayaa waayahay rashiid dowladda soomaaliya shir bay ku baaqday in madaxda maamulada ay kasoo qayb galaan magaalada muqdisho shirkaas maxay kula tahay inuu soo kordhin karo bismillah intaan su-aashaas u gelin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro jubbaland doorashada ka dhacday waa la ogaa qaabkay ahayd dad kuma dhiman marka in doorasho dad uusan ku dhiman oo broseskeeda iyo keliya dowladda say rabtay laga waayey la yidhaahdo maanta annagaa u sharciyeynayna laba sano oo wixii lagu heshiiyey oo ama dastuur ha noqdo ama jatarkal ha noqdo sideedaba lalaalay mid kale oon ognahay inta qof musharaxna la afduubtay dad lagu dilay la caburiyey weliba ciidamo etoobiyana loo isticmaalay kadibna maamulkii asaga meesha la geeyey sameeyey xildhibaano xildhibaanadiina sanad kale ugu daray yanii wax laga xishooda waay waxyaala qaar moogtahay in waxaasoo dhan la eego waayo marka haldhan kliya dowladdu hal dhan keliya inay wax ka eegta maaha dhan kastaba waa inay eegtaa taa marka halkaa dhigo arrinta kale oo laleeyahay maamul goboleedada iyo inay isu yimaadaan dowladda dhexe mar horey ahayd jubbaland baa gogol dhigtay lama dhegaysan markii arrintii dowladda dhexe puntland sore puntland baa dhigtay gogol dhigtay oo u baaqday dadkao dhan in magaranaysaa wadahadal la galo lama dhegaysan oo dhegaha laga furaystay waxaa xigay in magaranaysaa dowladdii dhexe laga suga muddo qof kasta oo maanta waxgarad ana uu ku baaqo sida wax ku socdaan dalkan wax lagu heshiiya ummadda ku wada joogaan waa federal system federaalkaas haddii hataa fasiraaddiisa dadku ay ku wareereen waajibaadka wuxuu saaraa dowladda dhexe in fasiraaddaas ay qeexdo oo ummaddana u qeexdo dadkuna ay magaranaysaa ay ugeysiiso tii ayada ahayd lama samayn mar kastana dowladda dhexe ayaa ka biyadiidsanayd in dadka lasu yimaado qof kastana caburinaysay qofkay rabta iyo qofkay rabinba ayadaasa kala qaqobaysay dadkii waxaa hadda ii muuqata marka in arrintii laga dhawaajiyo oo ahayd in breshar kale uu ku yimid in laysu yimaado hadda ayadoo weliba dowladda dhexe ay ka xishoon weyday odagii da'da weynaa ee guddoomiyihii aqalka sare ahaa baaqiisii markii wax kasta la dhegaysan waayay marka waxay kuma muuqataa wixiiba wixii soomaali ay soo abaabusho oo qofka soomaaliga ee danqanaya ee muwaadinka ah uu arrintiisa in aan la dhegaysan dad kale ay buushgareeyaan oo tooda la dhegaysto marka waa nasiib daro haddana waxaa iiga muuqda haddii lasu yimaado qof la leeyahay laba sanaan kuu ogolahay oo qof la leeyahay inta sano aad rabtid ku kororso qof ma garanaysaa dadkaas noocaasa marka laysu keeno waxa ka imaan kara waa qiyaasi kartaa wakhtiga haysata dowladdana waa aadu u kooban yahay lixdan bilood waxa laga rabay howlaha laga rabay si guud oo dowladdan markay ay dowladnimadeedu la wareegaysay arrimaha ugu muhiimsan ee shanta qodob ee ugu muhiimsan in ay wax ka qabato ahayd waa doorashooyinka waa fiscal federalismka resource sharingkii yacnii wixii in dib weegis lagu sameeyo dastuurkii wixii oo dhanma lama samayn howlo kalaa lagu mashquulay marka hadda maxay u muuqataa marka wakhtigay haystaan iyo waxaan iskeeni karinba howlaha hor yaalla marka sida ku habboon oo hadda aanu aragtidayda aan kula talin lahaa waxay noqonaysaa dowladda dhexe intay waxyaalaha iyoiyo hoos u eegista dadka wax la leh oo soomaalida intay iska dayso si dhab ah ha u wajahdo oo arrintaas ma garanaysaa odanimo ha u wajahdo dadkaas ha isu keento danaha qaaska ay leedahay waxaa ka muhiimsan danaha guud ee dalkan lasoo dhiraan dhirirayay soddonka sane oo burburka jiray marka soddonkaas sane burburkii dadkan ku dhacay in baadigoobkooda ay ka shaqeeyaan ayaa uga muhiimsan howlaha shaqsi iyo laba sana ayaga loogu daray iyo afar sana dambeo soo noqdaan iyo waxaasoo dhan waa la soo arkay macno u samayn maayaan waxaa ayagana lagas ay ku heli karaan dadnimana u ah in dalkan waxay u aayi karaan iyo dadkan waxay u aayi karaan ay ka shaqeeyaan waay cabdiraxmaan shirkan ay dowladda ku baaqday muxuu soo kordhin karaa bay kula tahay in laysku yimaado oo la wada hadlo mar walba waa wax wanaagsan laba sano ku dhowaad ayaa la kala ma arkaysa taagna dhibka ay keentayna waad og tahay in ma arkaysa dalkii horey iyo gadaalba uu socon layahay marka aniga waxay la tahay muhiim hadda waxaa weyaan xaalad waxaa lagu jiraa oo aad u adag wakhtiga hari wuu yar yahay dadkani waa dadkii ma arkaysaa madaxdii dalka oo qaybaha kala duwan maamulay dowladdan waa dowladdii ma arkaysaa dhexe oo dalkan mas-uuliyadda ay ka saarneed marka in ay qaataan mas-uuliyaddooda ay isku yimaadaan waxay aheeday laba sano ka hor laakiin maanta hadday isku yimaadaan haddana waa muhiim waxaa ma arkaysaa muhiima inay isku yimaadaan oo ay isfahmaan ay wada hadlaan oo ma arkaysaa ixtiraamaan nasiib daro way noqotay mar walba in ma arkaysaa waanan waayo soddonkii sano ugu dambeysay dadka soomaalida dad waxay noqdeen masaakiin ah oo nugul oo ma arkaysaa gun ah taas waxay keentay in ayaga aysa isnaqli waayaan aysa ixtiraami waayaan ma garatay oo gabar yar ama wiil yar oo ma arkaysaa socol international community uu intuu farta ugu yeer uu yidhahda fariista ay maqlaan mar walba aad ay nasiib darro ugu tahay marka waxaa weeyaan laakiin waxay la tahay waa in ay bal is-ixtiraamaan ayaga ay wada fariistaan ay wada hadlaan oo dalkan ayaga iska leha masiirkiisa ay ka wada tashadaan oo wixii dastuurka iyo qaanuunka iyo nidaamkii lagu heshiiyey iyo dhaqanka soomaalida iyo kan islaamka yihiin waxaasoo idil intay meesha ay soo dhigaan waxaan arrintan iska dhammeeyaan dad waaweyn dhegaystayaal haddii aad goordhow nagu soo birtay waxaad naga dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi doctor cabdiwahaab shirka ay dowladda ugu baaqday mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo wakhtiga dowladda ay haysato xilligii lagu qaban lahaa doorashooyinka wakhtigii lagu xalin lahaa khilaafkan hadda taagan ma kula tahay inuu yahay wakhti ku filan dowladdii horta wadanka hadda maanta wuxuu wajahayaa saddex dhibaato waqooyin wajahaya dalka maanta oo in laga wada hadlay mudan tahay madaxweyne yani dowladda dhexe iyo maamul goboleeda ay ka wada hadlaan waad ogtahay wadan covid nteen iyo cudurkan coronavirus wuxuu laynaya ummadda soomaaliyeed maanta yani wuxuu sheegay yani meya muqdisho meya wuxuu sheegay in yani hal bil keliya shan boqol qof ay qabuuraha ku aasayaan wadanka ventilata ma jira oo maanta dalkii wax ma laha waxa weeyaan hal isbitaal keliya wadanka leeyahay oo covid nteen lagu daaweynayo wadanka intiisa kale maanta waxaa ka dhacaya dadka dhimanaya la-aanaya cid maanta ka warqabta ma laha waa arrin national disaster oo in laga wada hadla ay mudan tahay tan labaad waxa weya faladhis fara badan oo dhacay fatahaad fara badan oo dhacay waad arkaysaa baladweyne wixii ka dhacay waad arkaysaa baardheer wixii ka dhacay waad arkaysaa qarlo wixii ka dhacay waad arkaysaa banaadir wixii ka dhacay waxaas waxay keeneen in ay barakiciyaan intaasoo kun oo ruux ay barakiciyaan waxay keeneen intaasoo qof intaasoo qof inay dhintaan waxay keeneen intaasoo hanta inay burburaan waa national disaster in laga wada hadlo mudan way shirka loogu yeeray mid saddexaad waxa weeyaan wadanka waxaa ku habsaday ayaxaa ku habsaday ayaxaan halkii kilomitr wuxuu soconayaa halkii maalin boqol iyo afartan iyo shan kilomitr soconayaa halkii maalin wuxuu baabainaa dala gaaraya soddon iyo shan kun oo qof intii quudan lahayd ayuu hal maalin laqayo cunayaa yani waxaa weeyaan waxaa weeyaan maanta awood lagu laga hortag lama haya awood maanta yani taxadmiyado looga hortag lagama yahay lama haya qalab looga hortaga lama haya waa national disaster wax ka hadlaa ma laha soomaalida waxay caadaysanaya election election election election ka hadlaa war election maxay tahay dalkiiaba baaba'ayo burburaya soo xagirtaba waxaasoo idilaa rabaa in laga wada hadlo oo macnaha shirka dowladda ay ku yeeraysay in laga wada hadlo maxaa laga fili karaa marka shirka shirka horta xagga iga dhiga electionka saddexda arrimood in laga hadlo muhiim waayo covid nineteenka laga hadlo waayo oo dalku farabahan ku hayo yani faladhiskan faraha badan umada ay umada yani barakicin laga hadlo weeyaan iyo yani ayaxan wadanka ku habsay in laga hadlo intaa markii laga hadli karaa doorashay wax kale laga hadli karaa dadkii way war fiiri ummadda soomaaliyeed way calacalaysaa way ooynaysaa wax ilinta ka tira laleeyahay waxaad ka hadlaysaa laba sana igu dar iyo saddex sana igu dar iyo afar sana igu dar shan sana igu dar aad ka hadlaysaan arrinta arrinta way ka weyn tahay arrinta wadanka maanta waxaa haysta dhibaata dhibaata haysta emergency programa maanta wadanka haysta oo loo baahaya marka maamul goboleed inay ka hadlaan qof kasta waxaad moodaa marka inuu individually uu ka hadlayo dantiisa shaqsiga uu ka hadlayo ayaad moodaa taas suurtagal ma doorashada u soo noqon labaatanka sano ugu dambeysay kasoo bilaabay xilligii dowladda cabdiqaasim ilaa hadda doorasho dad bad laga hadlayaa goormaa loo ogolaanaya gabadha soomaaliyed qoqaani ku nool inay micnaha ay codkeeda dhiibata goormaa loo ogolaanaya gabadha ku nool madhaytay murugabey inay codkeeda dhiibata gorbaa loo ogolaanaya gabadha ku nool beldweyne codkeeda dhiibata gorbaa loo ogolaanaya gabadha ku nool gabaley inay codkeeda dhiibata war waxaan election lay waa useless waaye waxba yani waqtiha isaga dhuminina wuxuu yahayna malaa labaatanka sano ugu dambeysay meesha caalamka waxay isku diraysaa prime minister iyo madaxweyneha isku diraysaa marka doorasha ay soo dhowdahay hadda waxaa laga adeejiyey gudooyada aqalka sare laga adeejiyey waxaana dhan waxa jira ma ahan waxaan waxaa laa shimbiyo hoosaa laa institutionada dadka in la dhisaa muhiima dadka wax kala dhicinaya inay helaana muhiima waa in institution dadka kala dhicinaya waa in marta waxaa weeye wasaaradihii iyo wakaaladii la dhisaa good governance iman Soomaaliya u baahan Soomaaliya election uma baahna afartanka sano aan soo- aan soo- aan soo dhaafnay todobaatanka sano aan soo- dowladda Cabdiqaasim- Cabdiqaasim ka soo bilow ilaa ay tan amaan doorasho la doorasho dad baa la dooranaya natiijada maxay tahay waxaa natiijada waxaa weye waxaan hadda arkeyna waaye qofka had maanta la doortana tii baa hortaalla waaya ee, xildhibaan alinkey ma la dhihi karaa xildhibaanada laga soo doortay jubbaland ee, iyaga qudhoodu qayb ayay ku lahaayeen in khilaafka labada dhinac ee dowladda jubbaland iyo dowladda soomaaliya uu soo gaaro heerkan bismilah may lama dhihi karo sababtoo ah xildhibaanadu een, ayagu jubbaland haddii arrimaheeda way u madax banaaneed oo gaar bay u hayd dowladda federaalkana dee hay-adda fulinta xildhibaanadu kama tirsanayd marka sina uguma lug lahayn xildhibaanada een, laga soo doortay deegaankaas Een, waxay lahayn xildhibaano talay lahaayeen deegaanka ay matalaan iyo dowladda ay ku matalaan haddii ay isqabteen inay dhex galaan ayay ahayd bosishinkoodii iyo meeshii platformka ay ku hadlahayn dowladda ayaa u diiday marka ayagu waxaan isleeyahay wax eeda kuma leh hadday eed jirto anigu eedda waxaan saarahayaa dowladda dhexe kalajabka laftiisa dowladda ayaa la kule ee ayadaa kala jabisay ayadaa dadku qaarna ama hayb ama fareedha si gaara u abaabushay ayadaa corruption iyo musuqmaasuq iyo wax noocaa ka shaqaysay marka anigu waxaan isleeyahay xildhibaanadu wax eed ay ku leeyihiin male xildhibaanadu een, kuwa xataa een, la yiri ama reerkiina loo sadburinhaya ama een, wax badan oo xaqoo idinka maqna jubbaland baa laidinka keenaya kuwa la yiri xataa marka u dambeysa xaqiiqda waa ogaadeen oo ayagu meeshii taagtaagan xataa aan tala la ogeysiinba ayaa haddana la yiri waan ogolaanayoo jubbaland baa si meel- kumeelgaar u ogolaanay marka waad arkaysaa mar walba xildhibaanu inaysan door ku lahayn meesha waa ka cadda waa mahadsantahay ee, ee, rashiid cabdulaahi waxaa jirtay hadalheyn ah in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso ee, ee, weerar xoogan ay ku qaado deegaanada haray ee al-shabaab ay maamulaan khaasatan waxaa aad loo hadlaya gobolka jubbada dhexe caasimadiisa bu-aale markaad fiirisid si- sidee kuula muuqdaan qaabka ay wax ku socdaan ama haddii la yidhaahdo ama laga hadlo oo kale ee, ee, qabashada bu-aale oo kale walaahi arrin wanaagsan bay ahaan lahayd haddii arrinta dhankaas loo jihaysto oo ciidanka la hayo iyo risooska la hayo in maanta lagu xoreeyo dalka inta eh, shabaab haysta laga xoreeyo aad bay u fiicnaan lahayd laakiin iima muuqato maxaa yeelay intii xurta ahayd ee gobolka geda wixii ka dhacay waa ognahay intii xurta ahayd ee baydhabo markii electionku waa ogeen ciidamada la geenayay intii kale xurta ahayd eh, ahlu sunna intaasoo sano ay xasilisay oo shabaab la dagaalantay wixii lagu sameeyey waa waa tii laisla wada ogaa marka ciidan u jihaysan qaab nidaam ah oo lagula dagaalamaya cadowgaas ummadda looga dulqaadayo ima muuqato bu-aalana maanta iyo berri la tegi maayo ummadda in lagu maran habaabiyana lama rabo maxaa yeelay hay-addii nabad sugidda ugu sarraysay ayaa shabaab intay eh, calaaqaad la samaysay gabar talyaani ah ka soo daysay oo lacag u geysay lacagtiina dadka lagu laynayo marka waxaan waa waa waa waa shambiriyo heesa bu-aalana maanta iyo berri la tegi maayo ummaddaana maxaa la dhahaya in la mar harabaabi ma qabaano waaya ee, ee, cab- cabdiraxmaan sidee looga gudbi karaa arrintan oo xal lagu heli karaa
Eh, waa muhiim in ma arkaysa dadku ay wada hadlaan Eh, soomaalida soddon sano oo waxay ku soo jireen dhibaato ah Eh, maanta in ma arkaysa iyadoo hadda lixdan sano dadka soomaalida xorriyaddii ay ka qaateen gumaystayaashii kala duwanaa la joogo in heerkan aan taagannahay yacni waxay nagu tahay eh, tacadi weyn dhibaato weyn ay nagu tahay dadkii dalkan usoo halgamay oo xorriyadda na soo gaarsiiyey oo inta badan hadda dhulka ay ka hooseeyaan maanta haddii ay soo toosaan eh, himilooyinkii iyo waxay higsanayeen six years kadib waagaas ay ka fekerayeen maanta in la arko soomaali ma arkaysaa filkeeda la mid ah oo soomaali ma arkaysaa sharaf leh oo nabad ku nool oo dimuqraadiyad ah oo hoggaan wanaagsan oo daacad la u hogaaminaya haddii maanta intii la dhex keeno yacni way waa niyadda aaday ugu jabi lahayd way dhimo lahaayeen marka dadka soomaalida waa muhiim in ma arkaysaa ay ay fekeraan oo maanta cid ayaga aan ahayn eh, oo dalkan ka naxayso ama hagaajinaysa ma lahan cid kasto oo ma arkaysaa eh, dibad uga timaado eh, waxay ka fekeraysaa danteeda uun danta ugu dambayso eh, waxaa waxaa looga baahan yahay dadka soomaalida inay isku tanaasulaan fariistaan wada hadlaan dalkooda ka tashadaan dee taasna waa waxaa ma arkaysaa soddon sano aan aan aan kari la-nahay marka eh, weli aniga waxay la tahay waxaa meesha ka maqan eh, dadkii soomaaliyeed oo waxaani eh, hagi lahaa hogaanka unbaa mar walba ma arkaysaa loo baahan yahay eh, waxaani in, in si wanaagsan uu uu u hagaajiyo Eh, laakiin mas-uuliyadda way saaran tahay qof walba oo soomaaliya oo waxgarad ah oo lagu tuhmaayo awood ama caqli ah ama cilmi ah ama resource kaleento in mas-uuliyada ka saaran ma arkaysa dalka uu kaco markaad fiirisid aqoonsiga dowladda ay ku aqoonsatay madaxweynaha jubbaland iyo maamulkiisa shirkii jabuuti ka socday ee lagu dhexdhexadinayay dowladda soomaaliya iyo somalilan ma kula tahay in dowladdu ay dadaallo dhankeeda ka wado ay xal ku raadinayso arrimaha taagan
waxaan aaminsanahay dowladda mar walba inay dadaal wado ama dadaalkaas ha ahaado mid haddii uu khaldan yahay tabar ha ka ahaado hadduu doono laakiin dowladda waxaa weyaan waa dadkii ma arkaysa mandatka aan siinay oo dalkan aan u idbanay inay ma arkaysaa na hogaamiyaan xaqay u leeyihiin in ma arkaysa ay go-aano ay gaaraan oo ma arkaysa ay u arkaan inay sax tahay haddii khaldan tahay tabarka tahay annaga muhiim waxaa waxaa noo ah dadkeenna dibadda ka jooga waxaan in ma arkaysa aan farta ku fiiqno aan aan toosino ma aha laakiin in aan ka fekerno inaan ka hor imaado burbur iyo wax lamid aan sii galno marka waxay la tahay waxay la tahay in la isku ixtiraamo awoodda waa muhiim maanta cidda joogto way ka tegaysaa brit way imaanaysaa laakiin dowladdana inay dadka dhagaysato waa muhiim dadka soomaalida iyo dadka ka duwan oo dibadda joogo maxay maxay doonayaan taas taas iyadana waa muhiim
doctor cabdiwahaab maxay kula tahay shaki male dowladda inay dadaalayso maxaa yeelay somalilan iminka yani wadahadal hadda iminka jabuuti ka socdo waxaan odhanaya runtii haddii ay yani ku dadaasho in yani midhodhal uu ka soo bixi doono wal waan jeclaan lahaa yani dadkaas gobolada waqooyi ee soomaaliya micnaha yani muddo badan wax badan soomaaliya ka tabanayay inkastoo dowladdii micnaha militariga ee soomaaliya cid kasta ay saamaysay cid ay dhaaftama jirin waqooyiga way laaysay yani gobolada yani waqooyi barin way laaysay xataa uprisinga muqdisho ka dhacay qayb baynay ka qaadatay yani dhalinyadii militariga ahaa qofaysan farasaarin ma lahaba yaraatee ma jiraan si kastaba ahaata laakiin wadahadal imika soo guul baan u rajaynaya laakiin waxaan jeclaan lahaa afar shay intaan ka inta kale in loo ogolaadaba waxaa weeyaan confederation inaan loo ogolaanin nidaamkan hadda maaragtay oo ka jira wadanka ingiriiska ee scotland iyo waxaa la yihahda isheeg muxuu ahaa iyo iyo iyo maaragtay ireland oo kale inaan loo ogolaanin mid saddexaad waxa inay go-aan inaan loo ogolaanin iyo inay micnaha u isticmaalin micnaha waxaa weeyaan waxyaabaha loo fuday ama loo siiyey inay micnaha yani kusii fogaadaan aysan u isticmaalin sidaasaa soo jeedinaysa marka inta wixii intaa ka wixii intaa ka yar ha loo ogolaado hala siiyo wixii intaaba ka sabaxsaba hala siiyo hala siiba midda kale waxaa weeyaan soomaaliya maanta wataada wasiirka sheegaya lixdan sano kabacdi lixdan sano kabacdi maanta in soomaaliya ay sawirkan yeelato walaha ayaan daro weeyaan waxaa weeyaan runtii waxay soo xasuusinaysaa odaygii soomaaliyeed ee buur hakaba ku noolaa ee markuu arkay dad islaynaya markuu arkay intuu gacmaha u jigsaartu yidhi hakabayaalow hilimayin ka walbu yidhi yani kii hakaba ku dugnay waxaan dhacay rayrayiga dhig buu yidhi marka waxaad moodaa hadda yani soomaaliya maanta wax ka dhaca waxay taagan ilaa rayrayiga dhig ay taaganta maanta ay maanta taagan tahay maxay dadkii micnaha yani waxgaradka ee soomaalida ahaa ayaa isu tanaazulila oo dalkoodii micnaha samatibixin waayey waxaa kaloo intaa dheer waxaa dha waxaa loo yaqaana intellectual failia dhacay dad dal markuu burburo maartay oo aad u dhaca waxaa badbaadiya dadka waxaa badbaadiya manaa intellectual iskaa badbaadiya soo agrtima yani rwanda fiiri yani sierra leon fiiri wadanka laa ii sheeg muxuu ahaay yani liberia fiiri dadkii intellectualska ayaa badbaadinaya soomaaliya marka intellectual failia ka dhacay dadkii intellectualka dalka badbaadin laha marka taasna waxay keentay micnaa waxa wey riyooyinkii awiyaasha lixda sara koor inaan gaari weyno maarta waayahay allankay xildhibaane xalka kaalin intee laga ka qaadan kartaan hataa xildhibaanada tigid
xal wax badan baan ka qaadan karnaa anagu door badan ayaan ku leenahay xalka waxaan ka qaadan karnaa anagu dadka aan matalno oo aan magacooda ku joogno dowladda dhexaan ku fadhina iyo dowladda inaan noqono buundadii ama bridge isku xiraayay inay wada hadlaan ama wada xaajaystaan waxaan ka qaadan karnaa inaan dadka isu soo jijiidno waxaan ka qaadan karnaa dadka qabaa'ilado meelaha dega sida isu hayaan baan ognahay inaan ka tala bixino waxaan ka qaadan karnaa dadka soomaaliyeed oo kala duwan oo degan deegaanka ayaan ka kooban annaga marka aragtida taallo oo dadku ay kala qabaan baan banaanka keeni karnaa iyo fagaaraha iyo goobaha la isugu yimid marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan baan yaan ka qaadan karnaa waayahay gabagabadii barnaamijka rashiid xalka maxaa u aragtaa
xalka wuxuu salka ku hayaa mar walba in wixii lagu heshiiyey la wada ilaaliyo bulshadaanu waxbay ku heshiiyeen markii dalkaanu burburay kadib waxbaa lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey haddaan la dhowrin dee meel xal laga raadinayo lama garanaya markaas qof kastaba bannaankiisu istaagaya marka waxaa muhiim ah leadershipka maanta jooga hoggaanka maanta dalka jooga in wixii lagu heshiiyey mar kastaba gacanta lagu hayo taana lagu shaqeeyo taana lagu dul shaqeeyo qof kastana lagu accommodate gareeyo midda ayada ah waxa maanta ishayo isdiriraya oo col oo colka ah waa political elite weyaan marka political elite loo baahay marka dalkan inay samata bixiyaan oo isu tanaasulaan maarta taasaan kusoo gabagabayn laha aniga aad iyo aad aad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan daahir cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda soomaaliya doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha afrika xildhibaan cabdulaahi yuusuf alankey oo laga soo doorto jubbaland iyo rashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kusoo qaadanay aqoonsiga ay dhowaan dowladda soomaaliya u aqoonsatay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale aragtiyada laga muujinayo shirka ay dowladda soomaaliya ugu baaqday mas-uuliyiinta maamul goboleedyada inay uga soo qaybgalaan magaalada muqdisho tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda qadar xareed oo barnaamijkaasi faaqidaada nala socodsiinaya markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dowladda turkiga ayaa howlgallo milatari oo cir iyo dhul ah la beegsatay waqooyiga ciraaq gaar ahaan ismaamulka kurdiyiinta ciraaq halkaasi oo ay beegsanayso sida ay dowladda turkigu sheegtay fadhiisimada jabhadda b k k haddaba waa maxay ujeeddada weerarkan siduuse u saameynayaa xidhiirka ciraaq iyo turkiga waxaa arrintaasi faaqidaya doctor xasan al basri oo ku xeel dheer xidhiirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yeman weerarkan dhulka iyo cirka oo ay qaadayaan ciidanka turkidu kuna qaadayaan waqooyiga dalka ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka turkiga in lacago laga soo xawilay dalka imaaraadka ay soo gaareen xafiisyada ururka islamarkaana ay ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka turkiga taasna ay ka hortag u sameeyeen turkidu kadib markii ay madaxa sirdoonka turkiga uu booqday dalka ciraaq shir aan la shaacin oo aan saxaafadda loo sheeginna uu la yeeshay madaxda dalka ciraaq kadibna weerarkan ayaa yimid xarunta ciidankan b k k ayaa waxaa lagu qaaday weeraro isdaba joog ah dalalka carabta gaar ahaan dalalka khaliijka oo ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ayaa cambaareeyey weerarkan ay qaadeen ciidamada turkigu cambaarayntan ayaa qayb ka ah khilaaf iyo loolan siyaasadeed oo ay isku hayaan dalalka khaliijka iyo turkiga gaar ahaan dalka imaaraadka carabta oo ay iswadaarsadeen turkiga eedaymo ah in faragelin uu dhinacba dhinac kale ku eedaynayo inuu ku hayo dalalka suuriya libiya ciraaq yeman iyo soomaaliya sida uu sharaxayo doctor xasan al basri dowladaha carabeed gaar ahaan khaliijka sida imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo gaar ahaan baarlamaanka carabta ayaa ka hadlay duqayntan iyo weerarkan turkida ku qaadeen waqooyiga dalka ciraaq oo ay ku beegsanayaan xarunta b k k ururkan dagaalka kula jira turkida islamarkaana waxaa si toosa u soo saaray warqad cambaareen ah wasaaradda arrimaha dhibid dalka ciraaq kuna tilmaamtay weerarkan turkidu ay ku qaadeen waqooyiga ciraaq inuu yahay mid qayaxan oo lagu soo qaaday qarannimada oo dhaawacayeen qarannimada dalka ciraaq in dhowaalaba waxaa xiriir ka u dhexeeya dalka turkiga iyo imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dhibad dalka turkiga ay ku eedeeyeen imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda syriya iyo ciraaq iyo yeman iyo soomaaliya islamarkaana ay sheegeen in ay imaaraadku ay gacan siiyaan kooxaha argixisada kana soo horjeeda maslaxa dalka turkiga intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka oo idinka imanayay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe toddobaadka dambe haddii ilaahay idhaahdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
idaacaddeenni galabnimo oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo